بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo iiraan oo weli socda iyo wasiirka arrimaha dibadda washington oo booqasho ku maraya waddamada khaliijka iscasilaadda hogaamiyaasha yurub maxalal siyaasadeed mise bilowga qalalaasa cusub oo ay lagu halageliso qaaradda donald trump oo cuuryaamiyey siyaasadihii iyo go'aanadii ka soo bixi jiray koongareeska xiisadda ka taagan bariga qaaradda yurub oo gelaysa weji cusub yukrein oo laga cabsi qabo inay weerarto belaruusiya haddaba maxay yihiin waxyaabaha kiyef ku qasbaya in dagaal hor leh ay furto safar nuuce ah ayay saynis yahanada caafimaadka ka soo mareen raadinta daawooyinka xanuun joojinta maxayse yihiin labada daawo ee ugu caansan yaraynta xanuunnada si weyn ugu faafa adduunka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda maraykanka mark rubio ayaa maalinimada arbacada kulan la yeelanaya hogaamiyaha dalka imaaraadka carabta maxamed binu zaayid al nahyan iyadoo booqashadiisu ay tahay bilowga safar uu ku marayo dalalka khaliijka oo ay ku jiraan imaaraadka kuweyn iyo baxrayn sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee faransiiska safarkan ayaa ujeeddadiisu tahay in lagala hadlo madaxda dowladaha khaliijka heshiiskii is-afgarad ee dhowaan dhex maray maraykanka iyo iiraan islamarkaana la qanciyo xulafada washington ee sida weyn saamaynta ay ugu yeesheen weerarada ay fulinaysay iiraan markii uu gaaro abudabi fiidnimada talaadada rubio waxa uu sheegay inuu doonayo in madaxda khaliijka uu kala hadlo heshiiskii maraykanka ee iiraan wuxuu sidoo kale caddeeyey in mowqifka maraykanka ee ah in aan wax lacag ah amba khidmad ah laga qaadin maraakiibta isticmaalaysa marinbiyoodka hormus looma oggolo waddan kasta in lacag uu ku soo rogo marinbiyood caalami ah ayuu yidhi hadalkiisa ayaana ku soo begmay iyadoo iiraan iyo cumaan ay ku adkaysanayaan inay leeyihiin xuquuq madax bannaan oo ay biyahooda ku maamuli karaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa la filayaa in arbacada uu safro kuweyt halka khamiista uu tegi doono baxrayn si uu uga qayb galo shir ay yeelanayaan dalalka ku bahoobay iskaashiga khaliijka booqashadan ayaa ah tii ugu horraysay oo mas-uul ameerikaan ah uu ku yimaado gobolka tani markii maraykanka iyo iiraan toddobaadkii hore ay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad oo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda laguna gaaro heshiis ballaaran muddo lixda maalmood gudahood ah safarkan wuxuu sidoo kale imaanayaa xilli dalalka khaliijka ay weli qiimaynayaan khasaaraha ka dhashay dagaalkii gobolka kuwaas oo lagu weeraray boqolaal gantaalo iyo diyaarada aan duuliyaa lahayn imaaraadka carabta oo xaliifka ugu muhiimsan marka laga hadlayo gobolka bariga dhexe saliibiyiinta iyo yuhuudda ayaa marka laga hadlaya ka hortagga saamaynta iiraan waxa uu la sheegay inuu lahaa doorka ugu badan iyadoo lagu soo qaaday weeraradii ugu xooganaa sidoo kale kuweyt iyo baxrayn ayaa la kulmay khasaare ka dhashay duqaymihii iyo weeraradii iiraan ay ku beegsatay intii uu socday dagaalka imaaraadku wuxuu sii xoojiyey iskaashiga amni iyo midka militari oo uu la leeyahay maraykanka iyo yuhuudda abuudabi ayaa sidoo kale marar badan ku baaqday in laga hadlo barnaamijka gantaalada baalistiga ah ee iiraan iyo taageerada ay siiso kooxaha hubaysan ee gobolka ka jira si kastaba ha ahaatee qodobadaasi laguma dirin heshiiska is-afgarad ee ay dhowaan kala saxiixdeen washington iyo dahraan khubarada siyaasadeed ayaana aaminsan in inkastoo xidhiirka dhow ee u dhexeeya maraykanka iyo dalalka khaliijka haddana dowladaha gobolka ay dareemayaan in kalsoonnidii washington ay ku qabeen ay dhuntay islamarkaana keligood ay la tacaalayeen weeraradii lagu bartilmaamaysaday kaabayaashooda dhaqaalaha xarumaha tamarta halka sidoo kale maraykanka uu ahaa mid difaacayay iyo sidoo kale amniga maamulka gumaystaha yahuudda بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag iminkan waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa iscasilidda hogaamiyaasha yurub maxal siyaasadeed mise bilowga qalalaaso cusub iscasilidda madaxda dowladaha yurub marka ay wajahaan cadaadis siyaasadeed hoosudhac dhaqaale ama cara dadweyne waxay noqotay arrin si joogto ah uga dhex muuqata siyaasadda qaaradda yurub dad badan ayaana u arkaa arrinkan tallaabo ku timid isla xisaabtan iyo in laga baqay in dalku uu haadaan ka sii dhaco mustaqbalkiisa halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin in haddii hogaamiyahaasi uu sii joogi lahaa ay sii kordhi lahayd xasiloonidarrada siyaasadeed haddaba su'aasha muhiimka ah waxay tahay iscasilaaddu maxal bay noqotaa mise waxay furtaa dhibaatooyin cusub iscasiladdii ugu dambaysay waxay ka dhacday dalka ingiriiska halkaas oo ra'iisul wasaarihii waddanka kiir starmer uu ku dhawaaqay in xilka uu ka degay kadib cadaadis xooggan oo uga yimid xisbigiisa sidoo kale hoosudhac uu kala kulmay dhanka taageerayaasha shacabka iyo natiijooyin siyaasadeed oo liita oo uu helay muddooyinkii lasoo dhaafay wargeysyo badan oo caalamka ah ayaa tilmaamay in kiir starmer uu sidan ku noqday ra'iisul wasaarihii toddobaad oo xilka ka degay muddo toban sana ah gudaheeda weliba isagoo aanan dhammaysan muddo xileedkiisa arrintanna waxay muujisay sida siyaasadda britain ay uga fogaatay xasiloonnidii wargeeska financial times ayaa sheegay in casilaadda hogaamiyaashu ay tahay qayb ka mid ah dhaqanka nidaamyada yurub marka hogaamiyuhu uu waayo kalsoonida xisbigiisa ama midda shacabka waa arrin filasho loogu jiro in uu ku dhawaaqay iscasilitaan deg deg ah taasina waxay fursad siisaa jiil kale oo iyagana intooda badan ku dambeeya dhaba la mid ah kuwii ay mareen madaxdii iyaga ka horreysay dhanka kale wargeeska the ekonomist ayaa dhowr falanqeen waxa uu ku sheegay in isbeddellada joogtada ah ee hoggaanka ay dhaawacdo awoodda dowladdu ay u leedahay qorsheynta iyo in ay fuliso ajandayaal qoto dheer islamarkaana ay qanciso shacabka maadaama hogaamiyaashu ay si deg deg ah isku beddelayaan islamarkaana siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo adeegyada kale ee rayadkuba ay gelayaan xaalad jahwareer ah ingiriiska oo keliya ma ahan dalka wajahaya xaaladdan waxaase sannadihii ugu dambeysay xilalka ka degay madax dhowr ah oo hogaaminaysay dalalka yurub kadib markii ay la kulmeen xaalado adag dalka fiinlan waxaa xilka isaga degay sana marin taasuu ku guuldarraysatay doorashadii iyadoo sidoo kale la kulantay cadaadis bulsho oo xooggan netherlan dhankeeda marka laga hadlayo isagana waxaa kursiga ka degay mark rood kadib markii uu burburay gebi ahaanba xisbigii isagu uu hogaaminayey ee hayay talada waddanka ninkan ku soo fashilmay gudaha waddankiisa ayaana wakhti xaadirkan ah ninka hogaamiya isbahaysiga nato sidoo kale burtaqiiska ayaa ka mid ah dowladaha ay madaxdoodu iscasileen antonio costa ayaana ahaa midkii ugu dambeeyey ee ku dhawaaqay iscasilitaan uu ka sameeyey hoggaanka waddanka kadib markii uu la kulmay murano siyaasadeed oo xooggan wargeeska frankfoter ee jarmarka ka soo baxa ayaa falanqayn uu daabacay waxa uu ku sheegay in iscasilaaddu ay mararka qaarkii keliya dejiso xiisadda siyaasadeed ee markaasi taagan balse ma xallise ayuu yidhi dhibaatooyinka dhabta ah ee sababay qalalaasaha taasina kuma baraarugsana madaxda yurub oo xilalka isaga badbedelaya sidan fudud wuxuuna wargeysku yidhi tusaalaha ugu dhow waa kan ingiriiska ra'iisul wasaare cusub ayaa hadda imaan doona balse dhibaatadii hore weli waa ay taagan tahay oo dhexda ayuu ka geli doonaa taasoo ugu dambayntii qasbi doontaa in isaguna uu xilka ka tago haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa maxaa curyaamiyey siyaasaddii kongareska maraykanka warbixinuu baahiye wargeeska new york times ayaa looga jawaabayaa su'aashan waxaana ugu horrayntii lagu bilaabay kongareska maraykanka ayaa muddooyinkii dambe wajahaya dhaleecayn sii kordhaysa iyadoo dad badan ay aaminsan yihiin inuusan awood u lahayn xalinta dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dalka horyaalla wakhti xaadirkan qoraaga toomas itsel ayaa maqaal uu ku daabacay wargeeskan waxa uu kaga hadlayaa arrinkan isagoona ku tilmaamay dhibaato leh qaabdhismeed siyaasadeed oo qoto dheer halkii ay mushkiladda kongareesku ahaan lahayd cillad yar oo kumeel gaar ah islamarkaana la xallin karo waxauu ninkan maqaalkiisa ku falanqaynayaa dood uu la yeeshay stephen barlestein oo ah bara ka tirsan jaamacadda georgia mason waxauu barlestein aaminsan yahay in xubnaha kongareesku ay ku fashilmeen gudashada waajibaadkooda sababtoo ah ayuu yidhi waxay ka baqayaan cadaadiska xisbiyadooda sidoo kale ma ahan kuba leh geesinimo siyaasadeed oo ay kaga hortegi karaan waxyaabo fara badan waxauu tusaale u soo qaadanayaa dhibaatooyin badan oo weli xal sugaya oo uusan kongarees ku xallin sida korarka deynta dowladda maraykanka ay qaadanayso dhibaatooyinka guryaha hoosudhaca waxbarashada dadweynaha sarukaca qarashaadka caafimaadka caqabadaha nidaamka caymiska bulshada isbeddellada cimilada iyo baahida loo qabo sharciyo lagu maamula internetka faraha ka sii baxaya muddooyinkii lasoo dhaafay iyo lacagaha dijitaalka sida kiribtada hase yeeshee qoraaga warbixintan tomas adlas ayaa isaguna qaba aragtitaasi ka duwan waana kala qaybsanaanta siyaasadeed ee aadka u sii xoogaysanaysa muddooyinkii lasoo dhaafay sida uu sheegaya ninkan siyaasadda maraykanka waxaa hareeyey loolan adag oo u dhexeeya jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta taasina waxay adkaysay in labada dhinac ay gaaraan heshiis weyn islamarkaana laga shaqeeyo danaha waddanka qoraagu waxa uu sidoo kale shaki gelinayaa in dad badan oo ameerikaan ah ay doonayaan tanaasul iyo xulul dhexdhexaadnimo oo lagu maareeyo loolanka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta in arrintaasi aysan waxba ka jirin ayuu yidhi waxaa caddaynaysa tomas adlas daraasado dhowr ah oo aragtiyo ku dhisan oo ay samaysay xarunta biw research center kuwaas oo muujinaya in dad badan marka laga hadlayo tanaasulka dhabta ah ay ula jeedaan aragtidooda gaarka ah in dowladdu ay tixgeliso islamarkaana ay tanaasul u samayso wax muhiim ahna uma arkaan ayuu yidhi heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan jamhuuriga iyo dimuqraadiga siyaasiyiin iyo aqoon-yahano kale oo itsal la hadlay ayaa iyaguna isku raacay in kala qaybsanaanta ka dhex jirta xisbiyadan ay tahay sababta ugu weyn ee kongareeska uu la shaqayn la'yahay wakhti xaadirkan ugu dambayntii itsel waxa uu sheegayaa in dib u habaynta kongareeska aysan ku imaan doonin baaqyo ku saabsan in go'aannadu ay xubnuhu u qaataan qaab geesinimo leh balse loo baahan yahay in wax laga qabto xididada kala qaybsanaanta siyaasadeed ilaa arrintaas la xalliya ayuuna yidhi kongareesku waxa uu sii ahaan doonaa hay-ad ay adag tahay in ay gaarto go'aanno waaweyn oo masiiri ah qodobka xige ee warbixinta waxa uu noqon doonaa yukrain ma weerari doontaa belaruus maxayse yihiin waxyaabaha kiyef ku qasbaya in ay dagaalka dacor leh u furto waxaase soo taraya hadallada muujinaya in dagaalka yukrain iyo ruushka uu ku fidi karo jiha cusub kadib markii madaxweynaha yukrain valadimir zelenski uu marar badan ku celceliyey digniinna uu u diraya madaxweynaha belaruus alexander lukashenko xiisaddan ayaana ka dhalatay eedeymo kiyef ay u jeedisay minisk kuwaas oo la xidhiira taageerada belaruus ay siisa ruushka waxay kiyef miniski ku eedeysay in xarumo isgaarsiineed oo ku yaalla gobollada komal iyo barest ee dalka belaruus ay fududeeyaan weerarada ciidanka ruushka ay ku qaadaan dhulka yukrain waxayna kiyef dalbatay in xarumahaas la burburiyo iyadoo zelenski uu si cad u sheegay in haddii belaruus ay qaadi weysa tallaabadaas ay ku xidhaysa xarumahaas ay ka yukrain ahaan iyagu fulin doonaan weeraro ay ku burburinayaan khabiirka milatari alexander alotonov ayaa qaba in yukrain ay dan weyn ka leedahay in dagaalka ay u samaysay jiha cusub wuxuuna tibaaxay in ay wajahaysa kiyef wakhti xaadirkan yaraan dhanka helitaanka ciidan cusub waxayna doonaysaa in arrintan ay ku kiciso carada dhallinyarada ayuu yidhi oo ay aaminsan tahay in haddii ay ogaadaan in arrinkan belaruus ay samaynaysa uu halis ku yahay mustaqbalkooda ay dagaalka geli doonaan wuxuuna khabiirkan yidhi haddii belaruus si rasmi ah ugu lug yeelata dagaalkan dowladda yukrain waxay heli doontaa marmarsiya ay ku ballaarayso abaabulkeeda helitaanka ciidan cusub iyo qorshayaasheeda ay ugu magacdartay difaaca qaranka maqaalku waxa uu sidoo kale xusayaa in belaruus aysan wakhti xaadirkan u muuqan dal diyaar u ah in uu ku biiro dagaalka weliba si toosa sababo badan oo jira awadood ugu dambayntii qoraagu waxa uu sheegay in xagaagan uu noqon karo wakhtiga muhiimka ah ee laga yaabo in yukrain ay isku daydo in cadaadis cusub oo milatari ay saarto xukuumadda belaruus guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabanna qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom iyo walaalkeen suhayb cabdulahi بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى ورهجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag safar noocee ah ayay saynisyahanada caafimaadka ka soo mareen raadinta daawooyinka xanuun joojinta maxayse yihiin labada daawo ee ugu caansan yaraynta xanuunnada sida weyn ugu faafa adduunka warbixin soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir bani aadamku tan iyo wakhti dheer waxa uu ku jiray dadaal joogto ah oo lagu raadinayo habab lagu yareeyo xanuunka laga soo bilaabo helitaanka asbiriin dhammaadkii qarniga sagaaliyo tobnaad ilaa soo saarista daawooyin casri ah sida barastamaal iyo babrovin cilmi baarista waxaa si joogto ah u hormarinaysay daawooyin wax ku ool ah maanta labadan daawo ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee loo isticmaalo xanuun joojinta balse mid kasta waxa uu leeyahay faa'iidooyin iyo khataro u gaar ah saynisyahan jarmal ah oo lagu magacaabo felix hofman kaasoo ku caanbaxay kiimikada ee aabihii waxa uu la ildarnaa xanuunka reumatismka ee lafaha iyo kalagoysyada taasi waxay ku dhirisay hofman inuu dadaal kasta ku bixiyo sidii uu u yareyn lahaa xanuunka aabihii ku dhacay sanadkii kun sideed boqol sagaashan iyo toddobadii ayuu ku guuleystay in duniyada uu kaga yaabsado soo saaridda daawadii ugu horreysay ee xanuun joojiye ah oo bani aadamku bartaan daawadaasina waxay ahayd asbiriin oo ka mid ah daawooyinka wakhtigan caanka ah hal abuurkan ayaa sabab u noqda in shirkadda bayer oo uu ka shaqaynayay saynisyahanka si ay hesho abaalmarinta loo yaqaan nobel ee kimistriga sanadkii kun sagaal boqol iyo shanta halkaas kuma ekeen halganka lagu doonayay in lagu yareeyo xanuunka bukaanada balse si lama filaan ah ee laba dhakhtar oo jarmal ah waxay ugu guulaysteen helitaanka daawo kale oo xanuun joojiye ah oo ka xoog badan asbiriinka bilowgii waxay ogaadeen in maadada naftaliin oo loo isticmaalo ka hortagga cayayaanka iyo gooryaanka ay si layaab leh hoos ugu dhigtay qandhada qof bukaan ah laakiin waxay sidoo kale arkeen in daawadani ay leedahay waxaylooyin kale oo aan wanaagsanayn sanadkii kun sideed boqol sagaashan iyo saddexdii kiimiya ee lagu magacaabo joseph von midin ayaa go'aansaday inuu dib u soo nooleeyo tijaabadii hore isagoo wax ka beddelay maadada si uu u soo saaro barastamool hase ahaatee wuxuu si khaldan u aaminsanaa in iskudhafka cusub uu sabab u noqon karo in maqaarku uu isu beddelo baluug taas oo muujinaysa oksijiin yari ku dhacda dhiigga sannado kadib saynisyahanada bernard brudi iyo julus exelrod ayaa caddeeyey in barastamool uu si buuxda ammaan ugu yahay dhiigga islamarkaana khafiifinayo ama uu sabab u yahay yareynta xanuunka goor dambe sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo lixdii waxaa barastamool suuqa la soo geliyay iyadoo lagu soo bandhigayo magaca banadol waxaana uu noqday xanuun joojiye badbaado iyo caafimaadba u ah caloosha asbiriinku waxa uu ahaa daawo aad loo isticmaalo oo caan ah intii lagu guda jiray kun sagaal boqol iyo kontomeeyadii hase yeeshee waxaa bilowday in ay soo baxaan qaar ka mid ah waxeelooyinkiisa sida boogaha caloosha iyo dhiigbaxa gudaha caloosha arrintan awgeed farmashiiste british oo lagu magacaabo stewart adams ayaa go'aansaday in uu bilaabo safar cilmi baaris ah si uu usoo helo badiil ka fiican asbiriinka waxa uu sameeyey kooxo cilmi baaris oo muddo sannado ahba tijaabinayey in ka badan lix boqol oo isku dhaaf kiimiko ah balse dhammaantoodba uu ku fashilmay sanadkii kun sagaal boqol koo iyo lixdankii adams waxa uu la ildarnaa madax xanuun daran waxaana uu go'aansaday inuu noqdo qofkii ugu horreeyay ee isku daya maado cusub oo aan weli lagu tijaabin bani aadamka taasoo ahayd iboborofiin si lama filaan ah ayuu madax xanuunkiisii u baaba'ay iyadoo aan la arkin wax dhibaatooyin ah oo dhinaca caafimaadka la xiriira sanad kadib maadadan waxay heshay shati waxaana suuqa la soo geliyay sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii iyadoo noqotay mid ka mid ah daawooyinka ugu muhiimsan ee lagula dagaalamo caabuqa iyo xanuunka kala goysyada ilaa maanta waxaa guri kasta aan laga waayin mid ka mid ah labaduba waa daawooyinka baristimool iyo ebaborofin oo loo adeegsado yareynta xanuunada deg dega ah ebaborofin waxa uu ka tirsan yahay koox daawooyin ah oo loo yaqaan n s a i d s oo laga soo gaabiyo daawooyinka ka hortaga caabuqa ee aan stiiriyodka ahayn doctoresa nuura camar cajiis oo bare ka ah sii xudinta iyo daaweynta xanuunka ee kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda kaahira ayaa sheegtay in daawooyinkan ay shaqeeyaan iyagoo joojinaya inzimiska loo yaqaan cycloxogenas kuwaas oo mas-uul ka ah soo saaridda walxo kiimiko ah oo jidhku sii daayo doorweyna ka ciyaara caabuqa xanuunka iyo korarka heerkuulka jidhka dhanka kale baristimoolka waxaa u shaqeeyaa qaab ka duwan sidaasi haddaba goorma iyo eboborofiinku yahay khiyaarka ugu wanaagsan ee uu qofku doorto ebaborofin waxa uu leeyahay awood uu ku daaweeyo xanuun kala socda inflamationka ama caabuqa sidaa darteed dhakhaatiirtu waxa ay door badaan xaaladaha sida xanuunada kalagoysyada iyo rumitismka dhaawacada ciyaaraha iyo murqaha oo leexda xanuunka murqaha ee ka dhasha caabuqa xanuunka ilkaha ee la socda bararka ciridka iyo xanuunada la midka ah xaaladahan saameynta daawadu kuma koobna oo keliya yareynta xanuunka balse sidoo kale waxa ay jidhka ka caawisaa dhimista caabuqa sababa calaamadahaasi beddelka ebaborofin goorma iyo baristimoolku yahay mid ku filan yareynta xanuunka baristimool waxaa badanaa la isticmaalaa marka xanuunka uusan la socon caabuq ama barar muuqda waxaa si aada loogu isticmaalaa madax xanuunka fudud qandhada ama herkuulka sare xanuunka guud ee jirka iyo hergebka waxaanuu si wax ku ool ah u yareeyaa xanuunka islamarkaana hoos u dhigaa qandhada inkastoo uusan lahayn awood xoogan oo ka hortag ah islamarkaana la xiriirta caabuqa sida ebaborofenka dhanka kale baristimool waxaa loo arkaa doorasho ku habboon xanuunada fudud ilaa kuwa dhexdhexaadka ah sida madax xanuunka qandhada hergebka iyo influensaha iyo xanuunada fudud ee ka dhasha tallaalada inkasta uu si fiican u dejiyo xanuunka islamarkaana hoos u dhigo qandhada haddana ma lahan awoodda ka hortaga caabuqa sida ebaborofin sidaa darteed doorashada mid kasta waxaay ku xiran tahay nooca uu yahay xanuunka la daaweynayo marka laga hadlayo badbaadada ebaborofin iyo daawooyinka la midka ah ee n s a i d s waxay la xiriirtaa dhibaatooyin ku dhaca habdhiska dheefshiidka isticmaalka joogtada ah ama qiyaasaha badan waxay keeni karaan cuncun caloosha ah boog dhiigbax iyo xaalado halis ah sida dalool ku yimaada caloosha ama madhicirka halistaasi waxay si gaara ugu badan tahay dadka wayiilka ah kuwa hore u qabay boog caloosha ah ama kuwa qaata daawooyin dhiigga khafiifiya baristimool dhinaca kale waxa uu yahay mid badbaado badan marka la eego caloosha maadaama uusan si weyn u saameyn xuubka caloosha ama kordhin halista dhiigga si kastaba waxa uu leeyahay khatar kale oo muhiim ah isticmaalka xaddaafka ee baristimool waa mid ka mid ah asbaabaha ugu badan ee keena fashilka deg deg ah ee beerka gaar ahaan marka uu qofku qabo cudur beerka ah nafaqa xumo ama uu yahay qof balwadle ah keliyaha sidoo kale waxay la kulmi karaan dhibaatooyin gaar ahaan marka la isticmaalo ebaborofin muddo dheer ama qiyaaso badan daraasado ayaa muujiyey in dadka waayeelka ay halis ugu jiraan dhaawac deg deg ah oo keliyaha markay isticmaalaan daawooyinkan inkastoo baristimool uu saameyn yar ku leeyahay keliyaha marka loo isticmaalo si sax ah haddana qiyaasaha ama kamiyada xaddaafka ah waxay sidoo kale noqon kartaa mid khatar ah waxaa intaas dheer in ebaborofin mararka qaarkood uu ku kicin karo neef dadka u nugul halka baristimool inta badan loo arko midka ammaanka u ah dadka waayeelka haddii loo isticmaalo si sax ah si kastaba waxaa muhiim ah in la tixgeliyo xaaladda caafimaad ee qofka ka hor inta aan la dooran daawada ku habboon su-aasha midka fiicanna ma lahan hal jawaab oo go-an haddii xanuunkula socdo caabuq ebaborofin ayaa badanaa waxtar badan leh haddiise ujeedku yahay qandhodijin ama xanuun fudud gaar ahaan qof qaba dhibaatooyin caloosha ah baristimool ayaa noqon kara doorashada ugu badbaadada badan ugu dambeyn inkastoo labadan daawo si fudud looga heli karo farmashiyayaasha haddana waxaa khalad ah in loo arko kuwa gebi ahaanba aan khatar lahayn isticmaalka khaldan ama qiyaasaha xaddaafka waxay keeni karaan dhibaatooyin halis ah oo saameeya caloosha keliyaha ama beerka sidaa darteedna nidaamka ugu muhiimsan waa in la isticmaalo qiyaasta ugu yar ee wax ku oolka ah muddo gaaban islamarkaana lala tashado dhakhtar ama farmashiista marka ay jiraan xaalado gaar ah ama ay jirto baahi joogtaha oo daawo loo qabo بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق waa hagaag guud ahaan intaasiaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها